madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali xuseen guldawe ayaa magaalada jowhar waxa uu ka daafuray qorshaha horumarinta shanta sano ee soo socota ee maamulka dowlad goboleedka hirshabelle waxaana qorshahan soo qabanqaabisay oo soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka hirshabelle ugu horeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulkaas maxamuud cabdi cali ayaa waxaa ugu baaqay wasaaradaha dowlad goboleedka hirshabelle inay soo gudbiyaan qorshahooda shanta sano ee soo socota ay ku shaqeynayaan
hadduu ilaah yidhaahdo madaxweyne waxaan codsanaynaa marka koowaad in wasaaraduhu ay si dhabdha oola shaqeeyaan baahiyahoo dhabta ay soo gudbiyaan haddii hal maraa qorno oo buugga soo baxo waa la badela haddii la yidhaahdo kitaab ah waa la badeli karaa laakiin in mar walba ay baahiyaha haddii boqolkiiba toban toban midmidka u gaaro xoogaa culays kuu badana laakiin haddaan joognaa agaasimayaasha guudka badan way joogaan waxaan rabnaa inta ay dadka experts ee nala joogaan inaan ka faa'iidaysano madaxweynaha hirshabelle ayaa uga mahad celiyey wasaaradda qorsheynta diyaarinta barnaamijkan horumarineed waxa uuna amray wasaaradaha dowlad goboleedka hirshabelle in ay la shaqeeyaan wasaaradda qorsheynta si loo diyaariyo ayuu yidhi ajende dhammaystiran oo kaabaya baahiyaha bulshada dowlad goboleedka hirshabelle in qorshihii shanta sane ee soo socoto wasaaraddu ay soo diyaariso maantana aan u joogno daafurkeeda runtii waa wax weyn sida wasiirkuba sheegay cid kastae aad tidhaahdo waxay la qabo waxay ku leedahay qorshahaaga waxay igala wadaag maanta waa tana waxaa lagusoo lagu soo bandhigay cid waliba wax nala qabanayso qaybtay wax nagala qaban karto qorshaheedii oo diyaarsanaa la hordhiga haddii lay raalli ka noqdo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan dowladda qaybaheeda kala duwan cid kasta fikirkeeda ha ku darato dhammaan waa lala fadhiisanayaa mudane wasiir waxaan rabnaa la tashiyada in la badiyo goobo badan la tago qof kasta fikirkeeda waan u baahannahay iyo taladeeda aad iyo aad aad u mahadsantihiin qorshahan horumarinta shanta sano oo ay bandhigu tahay xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa dowlad goboleedyada dalka qaarkoodna waxay haatan bilaabeen in wasaaradooda qorshoonta ku shaqeeyaan